بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله فالاسم يعرف بالإسناد إليه فالاسم اسمka يucrafu waxaa lagu aqoonsadaa bilisnaadi ilayhi asaga in wax loo tiiriyo waxaan soo sheegnay kelimada inay tahay qowl mufrad ah qowlkaas mufradka ahna uu noqon karo isim ama ficil ama xarfu macnan haddaba kelimadu saddexda nooc oo ay tahay mid kastoo ka mida wuxuu u baahan yahay in nooca kale laga sooco wuxuu bilaabay inuu kala sooco saddexda nooc ee kelimadu ay ka kooban tahay wuxuu ku bilaabay isimka inuu sheego calaamaadkiisa ama sumadaha uu leeyahay oo uu kaga soocan yahay labada kale isimka wuxuuna ugu hormariyey sababta oo ah asaga ugu sarreeya saddexda nooc ilaan labada nooc oo kale asaga kama maarmaan laakiin asagu wuu ka maarmi karaa waxaa la heli karaa jumlo aan ficilna uusan ku jirin xarafna uusan ku jirin kalaam mufiidaha la heli karaa oo laba isim ka kooban wuu ka kaaftoomaa laakiin suuragal ma aha kalaam mufiida in la helo oo isim uu ka maqan yahay saas daraaddeed ayaguna waa u baahan yihiin isaguna uu ka maarmaa wuxuu ku yidhi haddaba fal ismu isimka yucrafu waxaa lagu aqoonsadaa wuxuu ku soocan yahay oo kuwa kale uu kaga soocan yahay bilisnaadi tiirin ilayhi asaga xaggiisa wax loo tiiriyo ay biisnaadi macnan ilayhi asaga in macno loo tiiriyo macnahaas wuxuu noqon karaa qiyaam istaagid wuxuu noqon karaa fadhiisasho wuxuu noqon karaa bixid wuxuu noqon karaa qorid wuxuu noqon karaa fiirin wuxuu noqon karaa hurdid waxaasoo dhan wixii loo tiiriyo waa isim haddii aad tidhaahdo muxamedun naa'im muxamed wuu hurdaa soo ma aha hurdadan ma keligeedaa dhacday mase qofaa sameeyey qofaa sameeyey soo ma aha qofka haddaba hurdada loo tiiriyey soo muxamed ma aha muxamed waa musnadun ilayhi waxa loo tiiriyena waa nowm haddaba waxaan leenahay waa isim waxaana lagu aqoonsaday calaamaddaas ah in wax loo tiiriyey haddii aad ka dhigto ficil iyo faacilna waa la mid oo aad tidhaahdo naama muxammadun ilaan hurdo ayaad u tiiriday muxamed tiirinta marka macnahaas hurdada ah loo tiiriyay waxaa lagu fahmay inuu yahay isim wuxuuna yidhaahday ibnu hishaam calaamadan waa calaamaadka isimka midda ugu nafciga badan sababta oo ah darabtu ta'daas inay isim tahay waxaa lagu aqoonsaday isnaadkaas laakiin calaamad kale oo calaamaadka isimka lagama helin fal ismu isimku yucrafu waxaa lagu aqoonsadaa bilisnaadi tiirin ilayhi asaga xaggiisa wax loo tiiriyo kelimad kasta oo xaggeeda wax loo soo tiiriyo macno loo soo tiiriyo kelimadaas waa isim wa bilkhafdi waxaa kale oo lagu aqoonsadaa khafdana waa lagu aqoonsadaa alkhafduna waa la dhahaa aljaruna waa la dhahaa khafdaha waxaa isticmaala kuufiyiinta jarkana waxaa isticmaala basriyiinta laakiin ujeeddadu waa isku mid labada kelimadood unbaa kala duwan kelimada makfuudada ah waxaan isim ahayn ma noqoto khafdahana waxaa loola jeedaa maa yuxdisuhu alcaamilu min kasratin aw maa naaba canha fii aakhiri alkelima waa waxa uu soo darisiiyo caamilu lkhafdi kelimada aakhirkeedana uu ku soo darisiiyo waxaas uu soo darisiinaana kasray noqon karaan ama kasro wax ka naa'ib ah kelimada marka aakhirkeeda kasradu ay taallo waa isim kasradaasoo caamil uu keenay tusaale ahaan haddii aad tidhaahdo haadaa ghulaamu caliyin cali aakhirkiisa maxaa yaalla kasro haddaba waa isim ilaan cali wuxuu noqday makfuud bilkasra sidoo kale khafdaha waxaa soo hoosgelaa kasrada wixii naa'ib ka noqda sida fatxadii oo kale haddii aad tidhaahdo haadaa ghulaamu ibraahiima ibraahiim waa isim liannahu makfuud laakiin maanta wuxuu ku khafdisan yahay bilfatxa niyaabatan can ilkasra sidoo kale ya-diina waa soo hoosgelay ayadana oo musannaha iyo jamaca mudakarka aakhirkiisa gelayday kelimad kasta oo makfuudo ah waa isim waxa lagu khafdinaa ama kasra ha noqoto ama fatxa ha noqoto ama ya ha noqoto hase ahaatee markaa juruumiga la joogo waxaa la yidhaahdaa isimka waxaa lagu aqoonsadaa falismu yucrafu bilkhafdi hoos dhig aa la dhahaa laakiin khafduhu acamu min alkasra kasrada uu ka camsan yahay ilaan waxaa soo hoosgelaa kasradii oo hoos dhigii ah iyo fatxadii iyo ya-dii waxaasoo dhan aa soo hoosgelaa laakiin qofku bacdamaa bilow uu yahay waa la ysaga soo gaabiyaa markaas wa bilkhafdina waa lagu aqoonsadaa wa bitanwiini tanwiinna waa lagu aqoonsadaa kelimada aakhirkeeda haddii tanwiin ay taallo kelimadaasi waa isim tanwiintuna waa nuunun saakina talxaqu aakhir alkelima lafdan wa tufaariquhaa khatan kelimada aakhirkeeda nuun saakina ah oo taalla baa waxaa la yidhaahdaa tanwiin haddaba tanwiintu waa xaraf ee xarako ma aha kelimada aakhirkeeda haddii nuun saakina ah ay taallo nuuntaas oo lagu dhawaaqo laakiin aan la qorin waxaa la yidhaahdaa tanwiin kelimad kasta oo tanwiin ku jirtana waa isim wa bitanwiini tanwiinna waa lagu aqoonsadaa tusaale ahaan haddii aad tidhaahdo haadaa kitaabun kitaabun waxaa leedahay waa isim sababtoo aakhirkiisa waxaa laga helay tanwiin nuun saakina aakhirkiisa taalla nuuntaas oo aan la qorayn ilaan kitaabun marka aa qoree ba-baa u dambayda nuun kama sii dambeedo laakiin dhawaaqa ba-da waxaa kasii dambeeya nuun nuuntaas baa waxaa la yidhaahdaa tanwiin wa bitanwiini tanwiinna waa lagu aqoonsadaa wa bidukhuuli lalifi wallaami alif iyo laam gelitaankeedana waa lagu aqoonsadaa calaamaadka aan soo sheegnay qayb ka mida kelimada xagga horey ka gashaa laakiin calaamadan xagga dambey ka gele tanwiintu kelimada aakhirkay ka gele khafdahana kelimada xagga dambe ayuu ka galaa laakiin al oo calaamaadka isimka ka mida ayada kelimada waxay ka gashaa xagga hore wuxuu ku leeyahay haddii kelimada al mucarifa ah ay aqbasho waa isim tusaale ahaan kitaabun ayaa tidhaahday kadibna al ayaad geliday alkitaabu haddaba la soco kitaab waa isim isimnimadiisana waxaa lagu aqoonsaday aqbalitaanka u aqbalay al inay gasho oo xagga hore ay ka gasho laakiin al ayadu isim ma ahana waa xaraf waa xarfu tacriif waxa haddaba isimka ah waa midka ay gashay ee ayadaa isima saha u fahmi waxa isimka ah waa madkhuulkeeda amaa al ayadu waa xaraf wa bidukhuuli lalifi wallaami iyo alif laam gelitaankeeda wa xuruufi alkhafdi xuruufulkhafdigana waa lagu aqoonsadaa wa xuruufi alkhafdi xuruufta khafdaha gelitaankeedana waa lagu aqoonsadaa ayaduna waa calaamad isimku uu leeyahay oo xagga hore ka gasha kelimada haddii xarfu khafdin uu galo kelimadaasi waa isim ficilna ma noqon karto xarafna ma noqon karto xuruufulkhafdina waa la yidhaahdaa xuruufuljarina waa la dhahaa waana xuruufta keenta kelimada aakhirkeeda inay hoos dhiganto ama hoos dhigaas wax ka naa'iba inay galaan xuruufulkhafdiguna waa badan yihiin waxaa ka mida min iyo calaa iyo fii iyo laam iyo kaaf iyo wixii la mid ah waana intii ajruumiga lagu soo maray xuruuftaas kelimada xagga hore ay ka gashahay waa isim haddaba la soco xuruuftan xurufulkhafdiga loo yaqaano kelimada hadday gelaya xagga hore ay ka gashaa wax kastoo ay gashana waa isim isim kastoo ay gashana way khafdidaa marka waa saddex shay oo isla socda wax kastoo ay gelee kelimadaani xagga horey ka gelee xurufulkhafdiga ah midkaas ay gasho waa isim isimkaas ay gashana waa inay khafdido khafdahaasna wuxuu noqon karaa kasro ama wax kasro ka naacib ah sida fatxadii iyo ya-dii intaa ma la fahmay tusaale ahaan waxaa leedahay nadartu fi lkitaabi alkitaab waa isim sababtoo ah fii oo xarfu khafdina ayaa xagga hore ka galay isimnimadeeda calaamad kale oo lagu fahmana way way leedahay calaamadaas kale oo ah al calaamad kaleo saddexaadna way wadataa oo ah alkhafdu marka alkitaab saddex calaamadood ayaa hee ayaa ku kulantay haddaba calaamadaha isimka wuxuu noosoo noo soo sheegay inay yihiin meeqa afar alisnaadu ilayhi alkhafdu altanwiinu iyo xuruufu lkhafdi afar calaamadood soo maaha halka aan ka tagna waa kee bdukuul alis walaam marka waa shan waa shan calaamadood haddaba calaamadaha saddex ka mida inay kulanto waa dhici kartaa meeqa saddex inay kulanto way dhici kartaa balle waxaa dhici karta mararka qaarkood afar inay kulanto afar inay kulanto way dhici kartaa tusaale ahaan marka iyadoo saddex ay kulantay waxaa leedahay marartu cala arajuli meeqa calaamadadaa ku kulantay alrajul isimnimadiisa waxaa u daliil al inay gashay soo maaha waxaa kale oo u daliila xarfu khafdin inuu xagga hore ka galay waxaa kale oo u daliil ah in kelimada aakhirkeeda la khafdiyey haddii asha ah ka dhaafto oo tanwiin ah gelid haddana saddexdii kuu noqonee oo waxaa leedahay marartu bizaydin meeqa calaamadood saddex waa mida tanwiin waa ku jirtaa waa midda labaadee xarfu khafdin baa xagga hore ka galay waa midka saddexaadee kelimada aakhirkeedu way khafdisan tahay haddaba laakiin marka waxaan kulmi karin al iyo tanwiin labadood meel mawad ma wada geli karaan al marka ay la socoto tanwiintu ma imaa karto tanwiintu marka ay joogtana alma imaan karto idan altanwiinu waalalifu waalaam laa yajtamicaani fii kelima kelima hee labadooda kuma wada kulmi karaan calaamaadkii marka ficilka waalficilu ficilka yucrafu waxaa lagu aqoonsadaa oo uu kaga duwan yahay kuwa kale biqad ay bidukhuuli qad qad gelitaankeeda calayhi asaga korkiisa ay gasho wuxuu leeyahay ficilka oo ka mid ah aqsaamta kelimada calaamaadkiisa waxaa ka mid a qad oo xaraf ah inay xagga hore ka gasho kelimad kasta oo qad xagga hore ay ka gashaahi waa ficil laakiin la soco qad iyadu ficil ma ahana waa xaraf waxayna u taagan tahay lidalaalati ficliyati lkelima kelimada ficilnimadeeda inay ku tusido kelimada ayadu ay gashay haddii aad tidhaahdo qad naama caliyu naama waa ficil ficilnimadiisana waxaa u daliila in qad ay xagga hore ay ka gashay waalficlu yucrafu waxaa lagu aqoonsadaa biqad wasiin waxaa kale oo lagu aqoonsadaa siin inay xagga hore ka gasho tusaale ahaan sayanaamu ama sayanaalu ama sayaquumu ama sayajlisu yajlisu waa ficil ficilnimadeedana waxaa u daliila inay siin oo xarafa xagga hore ka gashay haddaba siintu la soco waa xaraf laakiin waxaa ka dambeeya ayaa ficil ah marka sayajlisu labay ka kooban tahay ficil iyo xaraf wa sawfa iyo sawfa iyaduna waa xaraf sawfadu wixii xagga hore ay ka gasho waa ficil oo waxaa leedahay sawfa aquumu ama sawfa afcalu aquumu marka waa ficil waxaana ku tusinaya ficilnimadeeda inay sawfa xagga hore ay ka gashay wataa'i taaniif iyo ta'da dhidig assaakinati ee reebneed wataa'i taaniif iyo ta'da dhidig ta'dii assaakinati ee reebneed assaakina waxay nacti u tahay taaniidka mase ta'da waxaa reeban taaniidka miya mase waa ta'da waa ta'da marka wataa'i taaniif iyo ta'niidka ta'diisa ta'dii assaakinati ee reebneed calaamaadka ficilka waxaa kale oo ka mid ah taa u taaniid saakina xagga dambe inay ka gasho saddexdii calaamadood oo ficilka uu soo sheegay xagga horey ka geli jireen qad iyo siin iyo sawfa laakiin taa u taaniida saakina waxay ka gashaa xagga dambe maxaa loogu magacaabay haddaba taa u taaniid ficilka haddii la tiiriyo waxaa loo tiirinaana mudakar uu yahay wax calaamada uma baahna liannahu alaslu asalkuna calaamad uma baana waxaa leedahay qaama caliyun qiyaam baa la tiiriyey ana loo tiiriyey cali wax calaamada marka uma baahna waxa loo tiirinaa qiyaamka ama ficilka laakiin hadduu mu'anath yahay wuxuu u baahan yahay calaamad calaamadaasna waxay noqotay taa u ta'niif ta reeban in xagga dambe ficilka laga raabi laga raaciyo qaama soo ma ahayn qaamat waa in la yidhaahdo qaamat marka aad maqasho inta aan faacilka la gaarin isla markii hore waxaa ka fahmaya qiyaamkan waxaa sameeyey inuu yahay mu'anas ma fahanteed adigoo faacilkii aan gaarin ama kii loo tiirinayo adigoo aan gaarin isla markii waxa aa fahmayay qiyaamkan cidda sameeda inay tahay mu'anas waxaana loogu talagalaa nidhi in ficilka iyo waxa la midka ah haddii waxa loo tiirinaa mu'anaf uu yahay taaniidkaas ay tushido ayaa taadan loogu talagalay waana reeban tahay markan uu leeyahay haddaba assaakina wuxuu ka ixtiraasaa taa u taaniid mutaxarika ah ayado marka ficil ma gasho sida ta'da ku jirta qaa'imatun ilaan waxaa leedahay haadaa rajulun qaa'im haddii dhadig ay tahana waxaa leedahay haadihi imra'atun qaa'imatun taadaas waa taa u taaniif laakiin waa mutaxarika waxayna gashaa asmaacda marka taa u taaniifka saakinada ah ayaa afcaasha gasha xagga dambeyna ka gashaahoo qaamat waa ujeedaa qaamat marka waxay ka kooban tahay laba kelimadood kelimada hore oo qaamo ah oo ficil ah iyo ta'dan saakinada ah oo ah xaraf taa taaniidka saakinada waa xaraf ayado wa taa'i taaniid assaakina wa huwa ficilku halaathatu anwaacin waa saddex nooc wa huwa ficilku halaathatu anwaacin waa saddex nooc ficilka ayaa wuxuu u qaybsamaa saddex nooc maadin mid tegey wa mudaaricun iyo mudaaric wa amrun iyo amr saasuu isugu xijin doonaa ficilka marka wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood maadin mid tegey wa yucrafu waxaana lagu aqoonsadaa oo uu kaga duwan yahay mudaarica iyo amarka bitaa'i taaniidi saakina taaw taaniidka saakinada ah taaw taaniidka saakinada ah waxaan soo marnay hadda iyadoo calaamad u ah ficilka guud ahaan sidoo kale siin iyo soofo waxaan soo marnay ayadoo calaamad u ah ficilka guud ahaan qadna sidoo kale laakiin afartaas calaamadood oo ficilka loo soo sheegay afcaashu way kala leeyihiin siin iyo soofo waxaa iskale mudaaric qadna maadi iyo mudaaric labadaba taa u taanii saakinana maadiga iska leh marka calaamaadkaa si guud ahaaneed ficilkay calaamaad u ahayn laakiin way kala leeyihiin haddana ficilka maadi haddaba wuxuu kuri taa u taanii saakinaha lagu gartaa inta aynaan calaamadiisa gelin qofka marka uu waramaa markaas uu hadlaa waa waktigaas waa xaadir markaas qofku uu hadlaa waa xaadir markaas qofku uu waramaa waxaa ka dambeeyana waa mustaqbal markaas uu hadlaa wixii ka horreeyana waa maadi ma fahanteen marka shaygani inuu maadi yahay iyo inuu mudaaric yahay iyo inuu xaal yahay waxay ku xidhan tahay waqtiga qofku markaas uu hadlaa ma fahanteen haddaba la soco maadinimada iyo mustaqbalnimada iyo xaalnimadu waa umuurun idaafiyatun waa umuur idaafi ah markaas adiga wakti xaal kuu ah baa dhici karta qof inay mustaqbal u tahay qofna inay maadi u tahay marka waa umuurun idaafiya waktigay un ku xihan tahay bis markaas haddaba markaas aa hadle wixii ka horeeya dhacdada dhacda waa maadi wixii markaas ka dambeeya dhacdada dhacdana waa mustaqbal markaas aa hadle dhacdada dhicitaankeedu uu socdana xaal waay ilaan adduunyadu waa saddex zaman tegey iyo zaman soo socda iyo zaman markaa la joogo haddii aan idhaahdo jalasa caliyun haddaan idhaahdo macnaheedu wuxuu yahay juluuskaasi wuxuu dhacay markaas aan hadlaa wax ka horeeya waa juluus mutaqadim ah saas daraaddeed waxaan leenahay jalasa waa hee ficlun maadi maxaa ficil maadiya loo leeyahay liannahu yadullu alaa calaa juluusin maadin ilaan wuxuu ku tusay juluus mar hore dhacay laakiin markaas hore ma xadidna waxay noqon kartaa markaas aa hadle laba daqiiqa ka hor daqiiqad ka hor laba sekond ka hor bay noqon kartaa saacad ka hor bay noqon kartaa maalin ka hor sanad ka hor toban sano ka hor hal qarni ka hor bay noqon kartaa haddii aan idhaahdo yajlisu caliyun waa laba macnoba u ixtimaalaa inuu mustaqbal yahana waa ixtimaalaa inuu xaal yahana wuu ixtimaalaa haddii qaraa-in kale aan la helin wuxuu ixtimaalaa inaa ula jeedo yajlisu caliyun wuu fadhiisan doonaa waktiga soo socda waa ixtimaalaa waxaa kale uu ixtimaalaa yajlisu caliyun cali wuu fadhiisanaho hadduu fadhigii wadaa oo wuu sii wadaa shaqadiiba markaasuu kursiga kusii fadhiisana labada waa ixtimaashaa ficilka noocaasa ee labadaasba ixtimaala waxaa la yidhaahdaa almudaaric asminadii marka intaasay ku kooban tahay ma fahamteen maadigii iyo mustaqbalkii iyo xaalkii waa intaas ficilka amar isagu wuxuu ku tusiyaa dalab qofka in laga dalbado macnan min almacaani ama qiyaam laga dalbado ama qiraa'o laga dalbado ama juluus laga dalbado ama wax lamida laga dalbado laakiin dalabkaas fulintiisa waaba hadduu fuliyee wuxuu dhacaa markaas ah hadle wakti ka dambeeya haddii qofka ijliis aad tidhaahdo hadduu ugu hormaro markii siintaadu ay dhammaato ijliis aad tidhaahdo kadib uu bilaaba soo maha juluuska marka hadalkaaga marka loo fiiriyo hee juluuska marka uu sameynaa waa mustaqbal ma fahanteen marka wuxuu ku tusiyaa ficilka amar dalab haddii dalabkaaga qofkaas amarka aa siinaya uu aqbalo fulintiisu wuxuu dhici doonaa waqtiga mustaqbal ah marka loo fiiriyo adiga hadalkaaga haddaba wuxuu ku leeyahay ficilka maadi wa yucrafu waxaa lagu aqoonsadaa ficilka maadiga ah bitaa'i ta'niih ta dhedig assaakinati ee reeban naxwu tusaale ahaan qaamat way istaagtay qaamat way istaagtay qaamat marka muxuu tusinaa qiyaam hore u dhacay hore u dhacay marka aan leenahayna qofka markaas hadla oo qaamat dhahaa hadalkiisa ka horeedaha laga wadaa qiyaamkaas uu ka horeeyaa haddaba waa ficil maadi inuu ficil maadiyana waxaa lagu gartay taawtaaniirka saakinada qaamat hindun gabadha hindaa way istaagtay wa qacadat way fadhiisatay wa minhu ficilka maadiga ah waxaa ka mid ah nicma wa bisa nicmo iyo bisa baa ka mid ah ficilka maadiga ah hal calaamadu uu soo sheegay oo ah taa-utaaniig saakina inuu aqbalo wuxuu ku leeyahay waxaa jira laba kelimadood oo la isku qabtay inay yihiin afcaal weliba gaar ahaan afcaal maadi ah iyo inay yihiin asmaa labadaas kelimadood oo kale ah nicma iyo bisa nicmona waxay ku tusidaa ammaan bisana waxay ku tusidaa dhaleecayn iyo caay iyo dami labadaas kelimadood afcaal inay yihiin waxaa qaba basriyiinta waana sida musanifku ku socdo ku socdo inay asmaa yihiinna waxaa qaba kuufiyiinta saas daraaddeed khilaafka si uu u tilmaamo wuxuu ku yidhaahday calal wuxuu ku yidhahday wa minhu nicma wa bisa waxaa ka mida ficilka maadiga nicma iyo bisa oo muxuu dhihi waayey wa minhu jalasa wa qara'a wa kataba muxuu dhihi waayey hadda kuwaas dood kama taagna labadan marka wa minhu marka uu kuleeyahay macnaheedu doodaa jirta waay kuufiyiinta marka waxay dhaheen nicmo iyo bisa waa laba asmaa waxaana u daliishanay calaamaadkii asmaada mid ka mid ah ayaan ku aragnay calaamadaas oo ah xarfu khafdin inuu xagga hore ka galay oo carabtee waxay yidhaahdeen maa hiya binicma alwaladu ba oo xarfu khafdin ahaa gashay nicmo bisana ayadon xarfu khafdi iyadoo galay carabta laga haya oo maxay dhaheen nicma sayru calaa bisa alcayru idan bisa calaa ayadana xagga hore ka gasho oo xarfu khafdin ah wa haadaa yadullu calaa ismiyatihimaa isimnimadeeda ayay taasi ay ku tusine basriyiintuna waxay dhaheen waa laba ficil maadi a waxaan u daliila taawtaanid saakinaa xagga hore ka gele oo waxaa leeyahay nicmat almar'atu hindun aa leeyahay wa bi'sat almar'atu xamaalat lxatab nicmat ilmara bi'sat ilmara taawtaanid saakina xagga dambe ka gashay taasina waxay tusinaya labadooduba inay yihiin laba afcaal maadi ah warka waxay yidhaahdeen basriyiintu warka kuufiyiintu ay sheegayaanna carabta waa laga maqlay waa sax laakiin waa la ta'wiilinaa waxaan leenahay xarfu qabdigani waxa uu galay dhab ahaantii nicmo iyo bi'se ma ahane waa isim maxduuf ah isimkaas maxduufka ah oo haddii lasoo qadaro ah maa hiya biwaladin waladkaasna waa isim tan kalena nicma sayru calaa cayrin aa leeyahay calaadu waxa ay gashay marka waa cayr oo ah isim ma fahamteen marka waxay leeyihiin labadan xarfu qabdi xaqiiqa ahaantii waxa ay galeen waa laba isim oo meesha ka xadfan labadaas isim oo meesha ka xadfan oo mawsuuf ah waxaana lagu sifeynaa qowl nicma nicma alwaladu iyo biisa alcayruna qowlkaas bay macmuul usu yihiin taqdiirkuna wuxuu noqonaa maa hiya biwaladin waladkaasoo maquulin fiihi maquulin fiihi marka waa sifo waladka oo isimkii xarfu khafdiga uu galay ahna waa mawsuuf maa hiya biwaladin waladkaasoo maquulin fiih la yidhaahdo nicma alwaladu haddaba nicma alwaladu waa jumlo ficliya faacil ka kooban fii maxali nasbin liannaha maquulu lqowl ka kalena waa sidoo kale nicma sayru calaa cayrin maquulin fiihi bisa alcayru marka bisa alcayru waa jumlo ficliya faacil ka kooban fii maxali nasbin liannaha maquulu qowlin qowlkaasoo maxduuf ah oo sifo ah mawsuufkiisana weliba uu xadfan yahay marka waxay leeyihiin ba'da oo xarfu khafdiga ah iyo nicmada waxaa u dhaxeeya mawsuuf iyo sifo kan kalena waa sidoo kale mid kastoo ka mida mawsuuf iyo sifaa udhexayda waxa meesha yaalla oo nicma sayru iyo waxaa ula jeedaa nicma alwaladu iyo bi'sa alcayru ahna qowlkaas bay macmuul yihiin wa minhu waxaa ka mida nicma wa bi'sa baa ka mid ah wa wakada waxaa la mid ah walaysa wacasaa baa ka mid ah cala alasaxi haddii la qabto cala asaxi marka wuxuu kugu muujinaa dooda meesha ka taagan laysa iyo casaa labadooduna dood baa ka taagan inay yihiin afcaal sidaasuu rajaxay marka casaa inay xaraf tahay waxaa ku tegay kuufiyiinta waxay dhaheen waa xaraf laysana inay xaraf tahay waxaa ku tegay abu caliyin alfarisiy oo wuxuu idhaahday laysa waa xaraf oo waxay la mid tahay maada naafiyada ah bay la mid tahay ilan haddaad tidhaahdo laysa caliyun qaa'iman waxay la mid tahay maa caliyun qaa'iman adoo yidhi sida maadaasay xarf u tahay xarfu nafyinay u tahay bay tanna xarf u tahay yuu idhaahday casaa marka inay tahay xarfu tarajin waxaa ku tegay kuufiyiinta oo waxay yidhaahdeen lacallay la mid tahay lacalla inay xaraf tahayna doodu kama taagna casaana ayaguna waa sidoo kale laakiin wuxuu rajaxay inay laysa iyo casaa labadooduba ay yihiin afcaal maadi ah sabab etawtanisakinaha gashay waxaa leeyahay laysat hindun muflixatan aa leeyahay casaan maxaa leeyahay casat hindun an tuflixa aa leeyahay yani waa la rajaynaa inay liibaanto marka daawataanihi saakinaha gashay wa minhu waxaa ka mid a nicma wabiisa baa ka mid a walaysa casaa baa ka mid a cala alasaxi haddii la qabto wallahu aclam halkaas ku jawaab